shacabka ku dhaqan tuulada dudumacad ee degmada fiiq oo ka faa'iideysanaya xoogooda ayaa si isku tashi dadweyne ah ku banneeyey jidka isku xira tuuladaasi iyo dhulbeereedka habyo baxay bannaynta wadadan ayay shacabka deegaanka muddo wadeen taasoo markii dambe miro dhashay qaar ka mid a shacabka tuulada dudumacad ee degmada fiiq ayaa sheegay in ay dhammaystiri doonaan waxyaabaha ka dhiman wadadan wadadaas marka intaasoo sannadood dee khasaare un laguma jiri karo intii shacabku yidhi oo la isku tashaday ayaan bilownay wadada shaqadaad soo aragteen marka aan bilowno idinkuna waad ku mahadsan degmaduna waxa noo qabatay shidaal iyo waxay gargaara ay waxbay nagu dartay haddana wixii waxba uu ka qaban waayo waad aragteen shaqadaas waxaan codsan lahaa cid walba oo macnaha waxaa weeye gacan ka geysan karta inay deegaan hadday noqoto iyo gobol hadday noqoto iyo degmo hadday noqoto inayna garab istaagaan baan codsan lahaa marka khayraadka meesha ku jira idinku waad qiyaasi kartaan haddii waddo loo helo meeshaas shacabkaasi faa'iido weyn buu helayaa haddaan waddo loo helinna waxba meeshaas ma noqonayso marka inay dadku kaalin shacab isku tashadaan waxay nooga dhigan tahay horta faa'iido weyn meeshaas haddaanan isku tashiga iyo nidaamka aanaan keenin dowladduba mayna aragteen oo waxa weeyaan wadadan intaan bilownay aan meeshaa geynay dowladduba meelay usoo martay horta arki lahayd mayna jirteen marka nidaamkaas annaga faa'iido weyn buu noogu fadhiyaa baan isleeyahay inay dowladdu waxay nagu garab istaagto oo dhammaystirkeeda qayb ka qaadataan codsanaya marka deegaanka iyo degmada iyo gobolka inta ka dhaxaysa dadkiina iyo dalkiina waxaa weeyaan inaadna garab istaagtaan oo waxaa weeyaan annaguna inta karaanka annaga waan wadaynaa shaqada hadda meeshanaan taagannahay magaceeda waxa la yidhaha culaacul waa halku jidka maro dhulbeereedkii biyo baxay loo mariyey jidkii mari lahaa wey marka sidaa awgeed waxaan ku soconnaa oon ka dhaadhici doonaana tegi doonaa beerihii masnada ahaa ee wax soo saarkooda maaragtay dee hadda ka horba la arkay jidkii marka loo mari lahaa wax soo saarka laga soo marin lahaa ayay waddadani tahay waxaana lagu qabtay waxan isku tashiga shacabka bulshadii ayaa is abaabushay si fiican bay maaragtay dhaqaalo u bixiyeen sidaasay maaragtay isugu tashadeen dowladda lafteedu maaragtay dee waxyaabo badan oo shidaalay naga caaw shidaalay in shidaalay naga caawisay waxaan rabnaa laakiin miisaaniyad in loo qabto sanadkan si wadadan qumaati loogu taabageliyo si kastaba wadadan oo muhiim u ah isu socodka dhulbeereedka biyo baxay iyo tuulada dudumacadda ayaa waxaa dhibaato badan ku qabay shacabka adeegsada